maanta madaxweyneheena sharafta leh mudane sidi maxamed sheekh aadan diyaargarowgii ugu weynaa maanta loogu jiray caasimada dowlada koonfurta soomaaliya baraawe maanta ka kulmaan lahay runtii dib ayaa u dhacay wararkii ugu dambeeyay na soo gaaray iyadoo baaqday sababada xiriira dhinaca falayska laakiin maalinta berita waxaa loo sheegay insha allah inuu soo harka furkoom yahay beri imaada adoal eedma marka berita ayaa maal u dhaca magarat meesha maal lagu sugay beri ayaa dib u dhacay beri oo soo galaan maasha allah xagga ammaanka si buuxdaa loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada baraawe iyo baafaheeda waa la adkeeyey sidaa hore laga sheegay ciidamada xuuga dalka soomaaliya kuwa amisom booliiska nabadsugidta dhammaan diyaargarow u gaarnaa lagu jiraa madaxweynaha imaatakiisa iyo wafdigaas oo hogaaminayo waa la sugaya insha allah maanta iyo beri waa halkii maasha maanta laga sugaya beri u dhacday marka berita waa la sugaya insha si balaaran lasi diina lasa dhibaya marka magaalada ama samaayaba diyaargarow ugu jira waxaa waa ganacsiga hataa in la diyaar u yihiin madaxweynaha soo dhaweystaan magarat